wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee dhowaan magaalada tan washington d c booqashada ku yimid waxaan wax ka weydiin doonaa qaab howleedka bangiga qaladaadkii maaliyadeed ee horey u dhacay iyo waxa uu isleeyahay waa laga qaban karaa rajadiisa ku aadan waxqabadka iyo dhismaha bangiga iyo su-aalo kale oo dhowr ah cabdisalaan marka ugu horeysa kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka aad baa umahadsan tahay filistiin waxaan rabaa mardhow waxaa lagu magacaabay gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya dad badan waxay isweydiinayaan bal jiritaanka bangiga dhowr iyo labaatan sano kadib oo wadanku xaaladiisa aanay wanaagsanayn sidee hadda bangiga u shaqeeyaa maxaase ka nool oo hadda jira
mahadsanid filistiin waxa weeyaan bangigu horta aqalkii loodhan jiray central banka oo xamar ku yaalay wuu jiraa waxaana igu maqaalo ah in baayac mushtar badan oo soomaaliya khaasatan kambaniga dahabshiil ay isku tageen oo lacag la ururiyey maybe ilaa dhan afar boqol oo kun amba ku dhowaad oo dib loo habeeyey bankigii aniga ma tegin laakiin dad badan oo tegey waxay dhaheen daartii way dayac tirsan tahay xafiisyadii way fiican yihiin markaa ma ahan meelko aada u baaba'san kulligeed oo aan waxbaba jirinba
hadda marka la fiiriyo oo kale dad badan waxaad moodaa in aanay aada hawsha bangiga ula socon sidiisaba maxay tahay shaqada bangiga dhexe shaqada bangiga dhexe laba ugu weyn ta ugu horeysaa waxa weeye in in uu bangigaasi control gareeyo lacagta wadanka soo gasha control gareeyo maaha inuu inuu ceshado uu ilaaliyo laakiin inuu eego lacagta qiimaheedu inuuna hoos u dhicin hadday hoos u dhacdo uu sare u soo qaado hadday sare u kacdo hoosuu u dhigo oo dadka masaakiinta ayna meesha ku baabi'in talabaadna waxa weeye bangiga waa inuu kala taliyaa dowladda madaxweynaha prime ministerka wasiirka maaliyadda baarlamanka ciddii wale u baahanba inuu kala taliyo sidii dhaqaalaha waddanka loo dhisi lahaa marka bangiga dhexe labadaasi ayaa ugu weyn ta kale oo jirta oo mataqaanaa shaqooyinka kale uu qabto oo aan iyagu kuwa ugu weyn ahayn waxa weeye waa bankiga halkay dowladdu lacagta dhigato taasina waa iyadana waa muhiim ta saddexaad waxa weeyaan in uu xakumo amba regulate gareeyo amba uu dusha ka meero marka la sameeyo baananka aynu u naqaano commercial bankska bangiyada ganacsiga bangiyada ganacsigana waxaan ku tala jirnaa dowladduna ay ku tala jirtaa madaxweynaha iyo prime ministerkiyo inay bangiyada ganacsigu noqdaan bangiyo ganacsiga oo private inay noqdaan oo gaar loo leeyahay inay noqon wax ay dowladdu leedahay dowladdu waxay leedahay inay dusha ka maamusho inay sharciyada dejiso inay ogaato bankiyada ganacsigu inayna dadka lacagta dhigta inayna khiyaamaynin in ay ogaato lacagta la keenayo waddanka laakiin inayna dowladdu noqonin ayna yeelan banki ganacsi ah
bankiga tusaale ahaan oo kale madaxda dowladda safaray tagaan waxaa laga yaabaa in lacaga deeqaa lasoo siiyo sidee lacagahaasi deeqda ah ay ku soo gaartaa bangiga dhexe jaag haddii la siiyo kale tusaale ahaan sidee bangigu ku sarifaya oo ay kaash uga dhigayaan lacag maaragta cadaan ah
bangiga saad markii horeba ii weydiisay waa la dayac tiray buildingkii qasnadihii wuu leeyahay shaqaalihii way joogaan lacag dowladdu way dhigtaa oo boortka iyo airportka iyo ka timaada dekadii garoonka mushaharka waa laga bixiyaa laakiin bangiga waxyaabaha waaweyn ee ka maqan een weli u hagaagin inkastoo laysku dayo oo dad badani ka shaqeeyeen waxa weeye inuu yeesho bangigu waxa la yidhaha corresponding bank oo dibadda jooga marka haddii bilmetel dowladda deeq la siiyobangi banaanka ku yaala oo adduunka ka mida marka wuxuu leeyahay hab layskugu xidho waa inuu bangi wal oo joogaaba uu yeeshaa bangi banaanka ku yaala uu la shaqeeyo oo la dhigan karo lacag oo amba lacag la bixin karo oo qofka baacmushirka hadduu lacag ugu taalla la rabo in la wareejiyo loo sameeyo marka hawsha ugu weyn ee bangiga u hadhay waxa weeye siduu bangigaasi u noqon lahaa bangi baayac mushtarka iyo caawiya iyo dowladdu siday lacagteeda meelay u dhigato oo ay ula xidhiirto baananka dibadda lacagaha la dhigayo tusaale ahaan oo kale hadda waxa aan lacagta shilinka soomaaliga waxaa la yidhaahdaa waa hal kun oo aan sarif lahayn maxay ahayd mas-uuliyadda bangiga ka saaran in lacagtaasi maamul loogu helo ama sarif loo helo ama lacago cusub loo helo maxaa bangigu uu ka qaban lahaa haddii uu shaqaynayo haddii ay dowladi jiri lahayd labaatankaa sannado oo banki shaqeeya uu jiri lahaa waxaan qabaa inuuna sicir bararka shilinka soomaaligu halkaa gaadheen markii dowladdii ugu dambeysay ee kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ay ay jirtay waxaan u malaynayaa inuu doolarku ahaa dhowr boqol oo shilin iminka doolarku waxa weeye labayo labaatan kun inta dowladdan cusubitibina hoos buu weliga soo dhacay halkii doolar waa labayo labaatan kun oo shilin marka haddaad markaa kunkii shilin eegto kunka shilin waxa waxa weeye dee wuxuu ka yaryahay toban sente waxaynu odhan jirnay kumigana uu kasii uuba ka sii yaryahayba marka muhiimba maaha in la sarrifo waayo haddaad sii sarrifto waxbaba waxba mma tarayo marka bangigu wuxuu samayn lahaa su-aashaada si aan uga jawaabo sicir bararkaasi ma dhici lahayn markaan ku lahaa bangigu lacagtuu ka shaqeeyaa waxa weeye inuu ilaaliyo lacagtaasi inuuna qiimaheedu hoos u dhicin inaan sare u kicin in lagu hayo meel la isla ogol yahay baaca mushtarka iyo marketka iyo dowladduba ay isla wada ogol yihiin waxaa jirtaa in soomaaliya marar badan meelaha musuq maasuqa ugu sarreeya lagu daray adigu waxaad ka mid ahayd guddigii koox guddi ah oo maamuleysay ama la socotay qarashaadka ama dhaqaalaha dowladda haddana waxaad tahay guddoomiyihii bankiga intii aad guddigaasi ku jirtay maxaa ka baratay ama aad ka ogaatay ood is leedahay ka guddoomiye ahaan hadda waa ku dabaqi doontaa shaqadaada soo socota
horta iyada iyada laba waxba waa waa waa waa muhiim falastiin mid waxa weeye guddoomiyaha bankiga joogaa wax wal oo dhibaato oo musuq maasuq iyo corruption jira keligii ma dhammayn karo waxa waaye dadka dowladda u taliya oo dhan iyo hay-adaha dowladda ilaa wasaaradda maaliyadda qolada la yidhaha auditor generaalka accountant generaalka kullu iyo iyo iyo bankiga dhexeba in la wada shaqeeyo oo la sameeyo sidii maatida iyo hantida hantida ay leedahay maatida soomaalidu loo ilaalin lahaa oo shilin waloo u yimaada amba mucaawana amba dekeda ka soo baxa meeshii loogu talagalay uu tegi lahaa maaha wax baanka keliyii ka shaqeeyo waxa weeye wax uu dowladoo dhan inay ka shaqayso ay tahay waxayna u baahan tahay madaxda ugu sarraysaa inay inay qaado hoggaanka taasi waa kow talabaad gaar ahaan baanku muxuu samayn karaa baanku faa'iido ma yeelanayo haddaan dadka soomaalida ah ayna kalsooni ku qabin aniga markaa mas-uuliyaddayda ugu weynay waxa weeye inaan soo celiyo baankaasi in sidii dadka soomaalida iyo dowladda soomaaliduba ay kalsoonideeda u soo ceshan lahayd oo la odhan lahaa baankaasi waa baan shaqeeya waa baan dowladda u shaqeeya maaha waa baan ummadda u shaqeeya oo u shaqeeya baayaca mushtarka oo u shaqeeya qofka qofka qofka soomaaligaa ee miskiinkaa ee aan aan wax badan haysan si uuna sicir barar ugu dhicin shilinka marka maahan wax baan keliyii samayn karo qof keliyii samayn karo waxa weeye in xagga siyaasadda nimanka siyaasiyiinta oo waddanka xakuma ay ay ay ay qaadaan hoggaanka intayada kalena aan ku ku support garayno oo wixii aan ku support garayn lahay waxaa jirtaa in dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysana waa ay jirtay in madaxda dowladda ay qoraan boonooyin jeeka lama isticmaali laakiin ay warqado qoraan oo ay saxiixaan oo ay ku dalbanayaan lacag intaasi la-eg in qof la siiyo ama ha noqoto qof shaqo u qabtay ama ha noqoto qof siyaasad ahaan ay wax u siinayaan arrintaasi maxaa mas-uuliyadoo bangiga uu ka qaadayaa saxiixee qaadanayaa bangiga marka lacag looga baahan yahay oo madaxda dowladda ay u baahan tahay madaxweynuhu jaag toosa ma u qori karaa ama warqad ma u qori karaa qof in la siiyo ama ra-iisul wasaaruhu ma qori karaa ama madaxda kale ee wasiiradoo kale sidaa aniga u fahamsanahay dowlado badan iyo dowladeennaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xataa marmarka qaarkood ee wasiirka maaliyaddu ma qabaan signature oo ay dowladda oo baanka lacag kaga qaadaan wixii loo soo dhiiba ay adduunka ka keenaan baanka inay keenaan weeye laakiin ma qabaan saxiixa iyagu leeyihiin ooy odhanayaan baanka intaa laga soo qaado waxa qaba saxiixaasi waxaa jira treasuryga qofka haya waxaa jira accountant generalka xisaabyaha guud waxaa jira khasnajiga jooga jooga bankiga raggaa iyo dumarkaasi waxay yihiinba ayaa lagu siiyaa lacag oy shaqadooda tahay inay saxeexa yeeshaan oo ay eegaan inuu waxani sax yahay mushkiladda ugu weynaa timi waxaan i think waxaad ku waxaad ka hadlaysay falastiin waraaqda la yidhaaho fadlan ha fadlan ha fadlan hala siiyo hebel mataqaanaa toban kun oo dollar waa mana aha waxaa laga yaabaa hebel inuu qabtay shaqada laakiin mushkiladda halkaasi waxa keena waxa weeye maaha bankiga maaha wasaaradda maaliyadda waxa weeye marka aan la doonayn bajetkii uu baarlamanku baasmareeyey in la raaco bajetku markuu noqdo markuu baarlamanku baasmareeyo madaxweynuhuna uu saxeexo waxa weeye sharcigii waddanka labiyo toban bilood lagu xakumayay bankiga waxa yaalla copi guddoomiyaha xisaabyaha guud wuxuu haystaa copi wasiirka maaliyaddu wuxuu haystaa copi prime ministerku copi uu haystaa minister walbana wuxuu leeyahay lacag gaara uu mushahar ku bixiyo oo loogu talagalay wixii intaa ka baxsan siyaabo loo bixiyaa jirta laakiin waxaaba weeyaanba sharci ahaanba inayna wax ka baxsanaanin intaa maxaa ka baxsanaan kara bilmatal haddii intuu waddan deeq bixiyo uu yidhaaho waddankaasi boqol kun baan bixinay boqolkaa kunna iskuulka halkaa ku yaallaan ugu talagalnay waa in inta la sameeyo barnaamij la tusaa iskuulka iyo dadka soomaalidaba sidii ay boqolkaa kun siday u bixi lahayd weli waxa weeyaan sidii bajetka oo kale marka haddii bajetka la ogolaado haddii la ogolaado xeerka ka soo baxaya baarlamanka haddii la ogolaado wixii lagu heshiiyey maba jiri karto fadlan si ay ku timaadaa
ugu dambayntii hadda waxaad qabanaysaa oo lagu magacaabay guddoomiyihii baanka inkastoo aadan weli tegin sidii lagu magacaabay xamaran filaya maxaa is leedahay waad ku soo kordhin doontaa aqoontaadii ha noqoto intii hadda aad howlahan ku jirteed aad africa joogtay ama waayo aragnimadaadii hore ee aad gobolka aad washington d c maaragtay oo aan hadda joogna aad kaga soo shaqaysay maxaa is leedahay waa ku biirin doontaa hanaanka maamulka maaliyadeed iyo bangiga ee soomaaliya
horta wax walba maahan sida dad badan u fahamsan yihiin wax ebera taliyayaal badan oo bankiga ka soo shaqeeyaa jira oo rag dumar iyo dumar iyo ragba leh oo sharaf leh oo wixii ay qaban karayeen iyo wadcigay ku jireen wixii ay tamartoodu ahayd qabtay qaladaad badanna way dhaceen qaladaadkaasi mas-uuliyaddiisa waxa iska leh dowladda soomaalidao dhan ayaa ayaa ayaa iska lahayd ma aha uun guddoomiyaha meesha joogaa inuu inuu qaladaadkaa leeyahay waxaan ku soo kordhin karaa waxa weeye in qaladaadkaa la yareeyo amba kullu laga saaro waxaan ku soo kordhin karaa waxa weeye inaan baankaa ka dhigo baan oo shaqaale ila qabta iyo dadka soomaalida ducadooda iyo saboortkooga taageeradooda in in in in mataqaanaa bank uu noqdo sida baananka kale ee afrikaanka amba europeaniska ah ee waddan walba central bank buu leeyahay waxaan ku soo kordhin karnaa markaan intaa samayno inaan ogolaanno baanankii ganacsiga baananka ganacsigana qaar baa hadda ka furan wadamada jaarkeenna oo soomaali keliya leeda waxaa ka mid a baanka dahabshiil waxaa ka mid a baanka salaama waxaa ka mida banka community bank layidhaha oo ku yaala majority-ga uu leedahay dad soomaalidii ku yaala kenya marka kuwa iyo kuwo badan oo kale oo xataa ajinabi leeyahay inaan soo jiidano waayo waddanka dhismihiisu wuxuu u baahan doonaa muddo dheer muddadaa dheerna waxa caawin kara baananka ganacsiga oo adduunka la shaqaysta oo oo oo mataqaanaa haddii ilaahay ku roon yahay la keeno ta keliyan ku darayaa waxa weeye oo qalad dad badani waxaa laga yaabaa inay qalad ka fahamsanayn amba ayna aada u fahamsanayn xawaaladdu maaha wax tegaayo oo baankani marka la sameeyo waayo su-aashaa waa lay weydiiyey hadiyo jeer xawaalada maan iska maan iska xawaaladaha maan xidhayno xawaaladaha weligeen ma xidhayno xawaaladuhu waxay leeyihiin door weyn doorkooguna waxa weeye weliba waan ku faraxsanaan doonaa sida xawaaladu u shaqayso hadday baanankuna u shaqeeyaan waxaynu gaadhaynaabaa guul weyn marka xawaaladu qofka garoyacawl jooga qofka toban dollar siinayaa maaha bank soomaali leedahay waxa weeye xawaalada soomaalida amba caabud waa islaanta joogto qofka u geynaya boqol dollar waxa weeye xawaalada soomaalida ee baanka ma ah aada umahadsan tahay gudoomiye cabdisalaan cumar adaa mudan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya cabdisalaan cumar xadliye oo stuudiyaha v o e da nagu soo booqday